It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barkii duhurnimo waa arbaco kow iyo tobanka bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool magaalada beledweyne oo abuurtay shaqooyin ganacsi kadib markii ay waayeen shaqooyin kala duwan oo ay dalbadeen
ilaa iyo dhowr iyo soddon meeloodoo kala duwanaa shaqooyinkaasi ee shaqooyinkaas inta badan waxaa waaye wejigarad iyo waxyaabo badanaa maaragtay la iiga xirxiray markii hadda aan ganacsi abuurtay oo ee, nin iskiis u shaqaysanayo si madax bannaan u shaqaysanayo aan noqdayn alxamdulilah waxyaabo badanaa iska bedelay
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada boorama ka hirgeliyey madal ay ku gorfeeyaan siyaasadda iyo dhaqaalaha
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dadka maraykanka ayaa maanta xusaya sanad guradii siddeed-iyo tobanaad ee ka soo wareegatay weerarkii argixiso ee sebtembar kow iyo tobankeedii sannadkii labada kun iyo kowdii kaasi oo ku dhowaad saddex kun oo qof ku dilay new york virginia iyo pennsylvania madaxweyne trump ayaa maalintan ku xusaya daqad aamuslaan ah oo uu ku qaban doono aqalka cad ka hor inta uusan xaflad ka dhacaysa batakonka kala qaybgelin qoysaska dadkii lagu dilay weerarkaasi oo ay fulisay kooxda alqaacida magaalada new york boqolaal ka mida dadkii weerar ka badbaaday iyo xubnaha qoysaska kuwii iyagu ku dhintay weerarkaasi ayaa isugu soo ururi doono goobtii lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa ee xarunta ganacsiga ee adduunka ee ground zero markii lagu dhiftay laba diwiiradood oo lasoo afduuftay madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mike penes ayaa isaguna lagu wadaa in uu ka qayb galo munaasabad ka dhacaysa shankisvill pennsylvania oo ku dhow halkii ay ku dhacday diyaaradii united airlines flight sagaashan iyo saddex kadib markii rakaabku ay kala wareegeen kooxdii soo afduubatay sagaal iyo toban nin oo xiriir lahaa alqaacida ayaa geystay afduubkaasi afarta diwiiradood ee lagu fuliyey weeraradaasi
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in la taliyihii arrimaha dibadda ee shaqadu madaxweyne donald trump ka eriyay aanay waxba ka bedelanin siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha waxaan rajaynayaa ayuu yidhi inaan hogaamiyayaasha caalamka u qaadan in wax iska bedeleen siyaasaddii arrimaha dibadda ee hogaanka donald trump sababtoo ah iyadoo uu mas-uul ka baxay ee dowladda mike pompeo ayaa hadalkan bogeysa twitter-ka ku qoray laba saacadood ka hor markii uu donald trump twitter-ka ku iclaamiyey ereyga taliyihii amniga qaranka mike bolton baarlamaanka britain ayaa si rasmi ah iminka loo hakiyey dhowr toddobaad uun ka hor markii ahayd inay dowladda britain ay ka baxdo midowda yurub qolyaha mucaaradka ah ayaa waxa ay ku eedeeyeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain inuu sameeyey afgembi waxa aanay wacad ku marin inay la tiigsan doonaan maxkamad haddii uu diido inuu ka codsado midowda yurub in loo kordhiyo xilliga ay britain ka baxayso midowda oo ku eg koob iyo soddonka bishan oktoobar
shaqola'aanta ayaa weli ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhalinyada ku nool soomaaliya qaar ayaa danta ay ku kaliftay in naftooda ay ku biimayaan safarada halista ah ee tahriibka laakiin waxaa jira dhallinyaro go'aansaday in shaqooyin ay abuurtaan magaalada beledweyne koox dhallinyaro ah oo dhowr qofa ayaa waxa ay abuureen shaqooyin u gaar ah warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane kadib markii dhallinyarada beledweyne ay waayeen dowlad ama hay-ad ka taageerta dhinaca fursadaha shaqo qaar ka mid ah dhallinyarada kasoo qalin jibiyey jaamacado ku yaala magaalada beledweyne ayaa waxay bilaabeen inay shaqo abuurtaan maadaama shaqooyinka qaar ee lasoo bandhigo lagu saleeyo qaabka habqaybsiga soomaalida ee afar beelood iyo bar ama weji aqoon sida ay qaarkood v o a u sheegeen cabdiqaadir yuusuf waxa uu jaamacadda ka baxay sanadkii laba kun saddex iyo toban muddo shan sano ah oo uu shaqo la-aan ahaa ugu dambeyn waxa uu go-aansaday in uu shaqo abuur samaysto saddex iyo tobankii ilaa toban iyo todobada intii udhexaysan shaqalaan ahaa intaas baagamudaan ahaa shaqaan raadinayay dadka tahriibay oo wadanka ka tegay oo qurbaha aado sii maray saxraha iyo badda dhibka badanna xanuunka badanna maray dadkaas anagu maanan gelin wax badanaa codsaday laakiin shaqooyinka hadda soomaaliya ka jiraa waxa weeyaan inadeer iyo weji weeyaan maahana aqoon maaha shaqooyinka soomaaliya hadda ka jiraa walaalo ma jirto laakiin qofka qofkau yaqaan iyo qofkiina adeer la ah ayuu garab siiyaa qof kale waxuma qabto aqoon kasta lahaw boqolaal boqolaal codsiyaan diray hay-ado badanaan maaragta geeyey shirkado badanaan geeyey jawaabna maana helin laakiin markii dambe ganacsiga xaggiisaan u biiray haddaba caqabado intee la-eg ayaa ku horgudban ardayda marka ay jaamacadaha soo dhammeeyaan si ay u helaan fursado shaqo waxaan su-aashaasi hordhigay guddoomiyaha ururka dhallinyarada hirshabeelle maxamed cabdulaahi buraale waxaa laga shaqeeya meeshaan oo qofka inuu shaqada ka soo baxo uu raadinayo laga yaabo hadday u badatay kambani kambanigana imtixaan ma sameeyo oo wuxuu suubiyaa kambaniga waa kambani oo dad gaara leeyihiin waxaa la geynayaa ninkii cidda u dhowo qaraabadiisa u dhowo geynayaa marka kumanaankii ka soo baxday marka ma helayen shaqadii midda kale waxaa jira iska hay-ado aan badnayn oo international ama loo kale inta badan internationalka weliba imtixaanaad sameeyo lookalka ma suubiyaan marka hay-adahane waxaa laga yaabaa sanadkan hay-adda dhanba inay qaadato qof ama laba qof ama waxbaba inay qaadato marka dhibaatada taasaa keenaysa oo shaqo la-aanta haysata dhallinyarada cabdinaasir ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada beledweyne waxa uu aaminsan yahay in sida ugu fiican oo dhallinyaradu ay nolol ku heli karaan in ay tahay in marka hore ay maskaxdooda shiilaan islamarkaana ay abuuraan shaqooyin iyaga gaar u ah
walaahi ganacsiaan ii gaara inaan samaysto waxay ugu dhaliyey shaqooyin badan oo aan raadiyey oo si maaragtay xunla ila dhaqmay oo aan ku hongoobay inaan shaqooyinkaas helo ayaa igu abuurtay inaan si madax bannaan u shaqaysto oo aan ganacsi aan ii gaara samaysto sidaasna aan maaragtay nolosheyda ku dibirto heerna aan kaga gaaro ganacsigaas aan abuurto ilaa iyo dhowr iyo soddon meeloodoo kala duwanaan shaqooyinka raadsaday shaqooyinkaas inta badan waxaa waaye wejigarad iyo waxyaaba badanaa maaragtay la iiga xirxiray macnaha waa ii suurtageli weysa inaan shaqooyinkaas hel caqabado meelaha shaqooyinka aan ka raadsaday iga qabtay awgeed dadka dhallinyarada soomaaliyeed ayaana inta badan si fudud aan shaqo ku helinoo yacni markii ay shaqa inta shaqada hesheen waxay ku helaan qaab oo maaragtay oo oo wejigarad ayaa lagu siinayaa qaab waa waa waa adag tahay in si cadaalad aad shaqo ku heshay meel degan oo maaragtay meel joogo oo dhallinyaro ahoo baagamoodde waa dareemi kartaa culeyska iyo inteeda ula egyahay aniga haddana xaasaan sii lahaa markii hadda aan ganacsi abuurtay oo nin iskiis u shaqaysanayo si madax bannaan u shaqaysanayo aan noqdayn alxamdulilah waxyaaba badanaa iska bedelay hadda waxaan ahay nin reer leh oo caruur u joogaanoo maaragtay reerkiisa iyo caruurtiisa waxaa idilba mustakafi oo ku filan ilaahay ka sokow ganacsigaas inaan heer ka gaarin waan rajeynaya waxyaabo badan ayaan iska bedelayo dee dhaqaalan aan abuuray maalinkii aan shaqalaanta ahaa iyo hadda uan shaqahayo noloshaydu aad iyo aaday u kala fogtahay wax maaragtay isu dhowna ma ah maxaa ka dhalan kara haddii ardaygu marka uu jaamacadda ka soo baxo uusan helin fursad shaqo oo noloshiisa uu ku maareeyo waxaan su-aashaasi hordhigay aqoon-yahan cali cabdi xasan oo loo yaqaano cali baarey
aniga hadda ka soo qaad markii aan dugsiga dhexe aan ka baxay hoose dhexe markaan ka baxay waxaa la iisoo bandhigay intaas oo fursadood waan xusuustaa dugsiga caafimaadka dugsiga xanaanada xoolaha dugsiga farsamada dugsiga beeraha dugsiga daaqaranka dugsiga maxadka macalimiinta tababarka xalane intaasoo idi marka ardaygii maanta ma haysto fursado intaas ah ama waxbarasho ama shaqo ah hadduu doono shaqou aadayaa wakaaladahu aadayaa wasaaradahu aadayaa marka wixii idil ma shaqaynayaan marka een, waa un midaas un mashaariic ma jirto kambaniyaal ma jiraan eh, wasaarada loo shaqeeyo ma laha wakaalada loo shaqeeyo ma laha marka waa un maarata ardadii waxay ku socdaan dariiq hore ka xiran fursado shaqo haddaysan helin waxaa ka dhalan karo ardada horta kow horta inay dismuuraal noqdaan sababtoo ah ninkii een, maxaa irahdaye labayo toban sano wax soo baranaya oo haddana afar sano baaja soo qaatay oo shaqo waayey waxaa ka dhalan karo oo wixii ka dhashay dowladaha carbeed alrabiicu lcarabi wixii la dhihi jiray ama guga carbeed wiilka reer tuuniso jaamacadda inaa kasoo baxay isu gubay shaqalaanta markii ku dhacday marka waxaa kasoo bixi kara marka dhibaato inuu eh, bulshada inay ku dhacdo ardada in maarata waxbarashadii in la iska daayo oo maarata wadaanba waxba lagu helaynin dabcan waabay dhacdaaba haddo ardadii jaamacadaha aadaysa qaar waxay ku leeyihin waan tahriibaynaa oo waa iska baxaynaa oo waxbarasho waxba lagu keeni maayo kuwii hore timirta horaaba dab loo waay marka arrimahaasoo dhan baa jira marka waxaa ka dhalan karto eh, bulshadii inay ku dhaca dhibaatooyin badan inay kusoo dhacaan ay kusoo wajahmaan oo jiil dhan ama waxbarashadii ay iska daayaan ay faraha ka qaadaan ay tahriib iyo iyo meelo kale aadaan amaba macnaha een- een maarata hadday la keliya waxbarashadii la iska dhaafo ardadii ay noqdaan dadka dhallinyarada ay noqdaan jiil aan waxbaranaynin marka taasaa dhal ay dheci xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
xuseen daqane aad ayuu hadsan yahay eh, mar kale kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiinba barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad dhegaysanaysaan bal iminkana waa heesta suleekha xuseen shire jaamac
jacaylka kasi kaarisayd ma soconaysaanay sariiqda ka baxbaanisayd maba siimaysaa layri kusayri badaansiyo sidaa maahaa layri jacaylka kasi kaarisayd ma soconaysaa layri sariiqda ka baxbaanisayd maba siimaysaa layri Thank you صحيح قلب ويدمنا حال بانكا سيلياني sidii hore iyo haa Thank you
waa hagaag eh, haddii aan intaasi ku dhaafno heestii suleykha xuseen shire jaamac ee suleykha siman ee raalli ahow oo sidii hore ii ahow bal iminkana borame dhalinyaro aqoon yahan ah oo ku nool magaalada borame ayaa sanadkii hore hirgeliyey madada ay ugu magacdareen madasha dareen qaran waxay abaabulaan doodo ay kaga hadlaan siyaasadda iyo dhaqaalaha wariyaheena gobolka awdal xaashim cumar good ayaa howlaha madashan ka wareystay maxamuud faarax madasha wasaame waxaa la aasaasay
waa hagaag eh, madasha eh, dareen qaran iyo waxa- toban bishii ah, ah, toddobaad ayaa la aasaasay Eh, horta madashu waa madal ah, lagu gorfeeyo arrimaha waxa weye siyaasadda iyo dhaqaalaha Eh, inta badanna waxaan tilmaamnaa eh, galdaloolooyinka jira Eh, galdaloolooyinka markaan tilmaamna waxaan keennaa xalal yacni l- lagu eh, xalinayo eh, ah, dhibaatooyinka dhaqaale ee siyaasadeed khaasadan ka jira ee somalilan aan joogno Eh, doodii ugu horreysaan qabanno ee dood cilmiyeedkii koowaad aan qabanno ku saabsanee siyaasadda waxa- waxa- waxaan waxaa doodaa magaceeda waxay ahayd ama een, ah, barnaamijka magaciisu wuxuu ahaa een, awood qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee somalilan Een, taa waxaa ku xigtay eh, waxaa dood cilmiyeed labaad oo ku hadlaysa aqoonta oo magaceeguna ahaa aqoontu may nagu hagtay halkii aan tiigsanaynay oo marka iyaduna eh, wax riboodanaanu ka soo saarnaa dood walboon qabanno riboodanaanu ka soo saarnaa waxaad sheegtay in doodo aad qabataan ee, madashiinan ee, dareen qaran warbixinaha aad ka soo saartaan iyo aad ugu tala gasheen inay ka faa'iidaystaan Eh, kow horta warbixina waxaan ugu talagalnay waa wacyigelin oo dadku wacyigoogii in kor loo qaado Eh, laba waxaan ugu talagalnay dowladda iyo daneeyayaasha kale ee somalilan Eh, oo dowladda markaan leenana waxaa ku jira dee golihii sharci dejinta iyo golihii fulinta iyo iyo cid walbaaba marka eh, ardayda jaamacad oo kale way ka faa'iidaystaan oo hadda markay wax yar qorayaan oo kale way way eegi karaan marka inahaasaan ugu yar talagalnay inay- inay eh, rib- eh, warbixinahaasi gaadhaan doodaha markaa aad qabanaysaan yaa idinkala soo qayb gala yaa idinka caawiya in isku imaatinka dadka ka soo qaybgeliya waxyaabahaasoo dhan siayd u awoodaan madashiinan horta odogto dalkeenna ah, weli dowladnimadiiyo siyaasaddu waa way nagu ah, aad ma fahamsanin Eh, qofka xataa hadduu run sheegaya waxaa loo qaataa inuu macaarad yahay Eh, marka inta badan sponsor ma helno oo shirkadu way ka yar way ka yara eh, baqaan inay sponsor gareeyaan barnaamijyada caynkaas oo kale ah iyagoo dowladda ka cabsanaya Eh, marka inta badan waxaanu kuwa- ka- ka- ka mataqaanaa dabarnaajeebkayga oo ilaa madashu waxay leedahay soddon qof oo membera Eh, kuwaasaanu ka qaadnaa marka ay lacagaanu ku qabanna barnaamijyada dadka horta ka soo qaybgala annagu waxaan taarged garaynaa dadka jaamacadaha ka baxay iyo dadka iskuulaadka ku jira Een, had iyo jeer dadka soo jeediyayaasha ama eh, aan ku soo casunno madasha waa dad qof walbaaba khibrad u leeyahay meesha uu uu ka hadlayo Eh, qofkan waan sii wargelinaa ilaa bil ka hor waan sii wargelinaa qofka jeedinaya markaa mawduuc gooniya marka waa la tilmaamaa waxyaalaha markaa waxa reebanna waa loo sheegaa Eh, waxaana la- loo tilmaamo inuu inuu cilmi baaris markaa sameeyo eh, si uu dadka markaa dee wax ugu kordhin karo doodihiina ku saabsan dhinaca maamul wanaagga iyo siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha ma ku soo casuntaan mas-uuliyiinta dowladda ama cid siyaasiyiin oo idinkala soo qayb gashaa ma jirtaan Eh, kolley madasheedu cid- cid walba way furan tahay oo waan isku daynaa inaan eh, aan u- aan u- aan u yeedhno eh, mataqaanaa tusaale maayarka oo kale abarasaabka oo kale laakiin waxaan filayaa doodaydii saddexaad doodaydii labaad ee aqoontii may nagu hagtay halkii aan tiigsanaynay mas-uuliyiin eh, mataqaanaa heer gobola oo aanu ku soo casuubnay way ka cudur daarteen oo laxdadii ugu dambaysan aan qabanaynay dooda unbay yidhahdeen ma ma iman karno marka iyagoo ka cabsanaya meel lagaga hadlayo eh, dhaliisha dowladda inay fadhiistaan waxyaabaha ay faa'iido leeyihiin doodaha iyo barnaamijyada noocan ee madashiinan qabanayso maxaa ka mid ah Eh, sidaan horta marka horeba tilmaamay eh, doodahani horta wacyigay wax ka bedelaan dadka marka maadaama rabno in eh, wacyiga siyaasadda waxaan ka bedelno marka wax ka bedelna maxay ujeeddadu tahay ujeeddadu waxay tahay inaan kow ay caddaato inay u baahan yihiin arrimaha dowladda iyo siyaasaddu dad wax garanaya oo- oo aqoon leh oo karti leh laba inaan mataqaanaa in, eh, dadkan marka horeba moodaya dowladnimaduna hadal tahay iyo siyaasaddu iyo wax labooba iyo musuq iyo waxaa dadka moodayeen inaan inaan idhaahno waxaan halkaad ka shaqayn kari lahayd maaha waa mas-uuliyad dadka ka dhexaysa waxay u baahan tahay dad nadiifa oo wax garanaya oo garanaya mas-uuliyaddii hayaan oo martaqaanaa lagu aamini karo mataqaanaa xilalka iyo mas-uuliyadaha loo dhiibayo Ee, doodahan inta badan imika waxaad ku qabataan magaalada boorama sida adiguba aad tilmaantay ma laga yaabaa in gobollada kale ee somalilanna aad doodahan oo kale ka qabataan oo madashiinan dareen qaran ay doodo noocan oo kale ah ku qabtaan magaalooyinka kale ee gobollada somalilan
way noo qorshaysan tahay oo waxaan rabnaa iminkaba tan dooda afraad ee madasha doodooka afraad inaan ku qabanno hargeysa iyo dhammaanba somalilan meelaheega kale oo dhan bay inaan ku qabanno way noo qorshaysan tahay laakiin imika intaan hubo waxaanu ku qaban doonaa insha allahu tacaala madasha afraad ama dood cilmiyeedka afraad inaan ku qabanno ay hargeysa aan ku qabanno wacyigelintiina ugu badan ee aad u jeedisaan dhallinyarada ee aad arrimaha kala hadlaysaan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga waxaa salka u ah muxuu yahay wallaahi waxaan salka u ah oo dee ummad walba oo adduunyada joogtaa arrinka ugu weyn horta laga hadla waa cadaalad wadajir iyo sinaan marka si waxaa loo gaadho waa in dadka annaga mushkiladayna haysata waa qabyaalad waxaanu markaa dadka u sheegnaa inaana qabyaaladdu ayna muhiim ahayn oo nolosha waxa weyaan qabyaaladda laguma midoobo laakiin afkaartay dadka ku midoobaan marka anaga hadafkaygu waxa weyaan ummadda inaanu tilmaamino sinaanta iyo cadaaladda isdhexgalka wadajirka wadajooga waxyaalahaasaan ayaan ugu talagalnay inay yani aan rabnaa inay dadku gartaan inay muhiim yihiin marka laag dhigo sida imkaanu nool lahoo ay nolosheena dhanba ay ku salaysan tahay qabiilka iyo qabyaaladda
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa maxamuud farax warsame guddoomiyaha madasha dareen qadar qaran waxa uu warameeyey haashim cumar good iminkana waa cayaarihii
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kulamadii xalay dhacay ee isreebka loogu soo baxayo koobka kubadda cagta adduunka qaarada afrika soomaaliya ayaa waxaa saddex iyo hal kaga adkaaday dalka zimbabwe soomaaliya waxay u baahnayd in ciyaartaasi aan laga adkaanin si ay ugu soo gudubto wareega xigaase yeeshee laba gool oo laga dheliyey shan daqiiqo gudahood xilli ciyaartu ay ahayd barbardhac gool iyo gool ah ayay soomaaliya ku hartay lugtii hore ee ciyaarta soomaaliya oo dalka jabuuti ka dhacday waxa ay soomaaliya ku soo badhisay gool iyo waxba hase yeesee jabuuti ayaa iyada u gudubtay wareega xiga kadib markii ay dalka swatini iska dhaafi waayeen barbardhac hase yeeshee jabuuti oo lugtii hore ciyaarta dalkeeda ku soo adkaatay laba gool iyo gool ayaa soo gudubtay malaawi waxa ay gool iyo waxba kaga adkaatay dalka botswana halka mosambiq iyo morishas oo kulmayna ay laba gool iyo waxba ku adkaatay mosambiq mosambiq oo kulankii hore sidoo kale ku soo adkaatay gool iyo waxba ayaa u gudubtay wareega xiga angola ayaa gambiya ku dirtay laba iyo hal waxaana angola ay ku gudubtay celcelis ah saddex gool iyo gool ruwanda waxay toddoba iyo eber kaga adkaatay seychelles ayadoo lugtii hore ciyaartana ku soo badisay saddex iyo waxba sidaas darteedna ruwanda ayaa wareega xiga ee isreebka loogu soo baxay koobka adduunka ee sanadka waxa ay ku soo baxday toban gool iyo waxba toogo ayaa laba iyo eber kaga adkaatay comoros waxaana ay celcelis ahaan ku soo baxday saddex gool iyo gool geni bisawna laba iyo hal ayay dirtay dalka satome and principe namibiya laba iyo eber ayay kaga adkaatay eritrea waxaana ay ku dhiibtay celcelis ah afar gool iyo gool suudaanna eber iyo eber ayay ka dhaafooyeen dalka jaata se yeeshee ciyaartii hore oo suudaan ay ku soo adkaatay saddex gool iyo gool ayay sidaasi ku gudubtay sidoo kale waxaa dhacay kulamo ka tirsan isreebka loogu soo baxay koobka qaramada qaaradda yurub ee sanadka ingiriiska ayaa shan iyo saddex kaga adkaaday dalka koosofo montenegro oo martigelisay jek republicna waxaa looga adkaaday saddex gool iyo waxba luthenia oo martigelisay bortugiiskana shan gool iyo hal ayaa lagu dhuftay christiano ronaldo ayaa afar ka mid a goolasha bortugal dhaliyey luxemburg waxaa saddex iyo hal kaga adkaatay serbiya oo ay martigelisay albeniya ayaa afar iyo laba kaga adkaatay iceland faransiiska saddex iyo eber ayuu diray andora turkiga uu safray moldovana wuxuu ku soo awood sheegtay afar gool iyo waxba dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegno booliiska dalka baraasiil ayaa waxa uu dacwado ku soo oogay haweeney lagu eedeeyey in ay cadaaladda hor istaagtay kadib markii sida la sheegay ay ka been sheegtay ciyaaryahan neymar iyadoo ku eedaysay kufsi aan jirin najila trindeed iyo ninkeedii hore ee qabi jiray stevenes alves ayaa labaduba lagu eedeeyey inay booliisku u been sheegeen iyagoo isku dayah inay lacag ka qaataan ciyaaryahan neymar xidiga dalka baraaziil uu la sheegna ciiran kooxda baris saint german ayaa la sheegay inaan wax dembi ah gelin kadib baaritaan muddo socday oo lasoo gebagabeeyey qareen u hadlay gabadhan ayaa waxa uu sheegay inuu la yaabay dacwadaha lagu soo oogay waxa uu qareenkan oo lagu magacaabo cosme arowdio diiday eedeymaha booliiska waxaana uu sheegay in gabadha uu matalo aysan marnaba heshiis qarsoodi ah la gelin ninkeedii hore oo lagu magacaabo stevenes albes si ay lacag uga qaataan ciyaaryahan neymar dhacdadan oo soo shaacbaxday bishii juun ayaa wax ay qabsatay dhammaan jiriiradaha caalamka muddo toddobaadyo ah hase yeeshee ciyaaryahan neymar ayaa sheegay aan waxqalad ah samaynin wuxuuna baahiyey muuqaal uu sheegay inuu caddeyn u yahay in laga been sheegay xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed sheekh aad igu mahadsan yahay noola socodsiinaya wararka cayaaraha iminkana abal aynu ku nasanay heesta minilaaco cabdifataax yare iyo graan caraale ayaa ku luuqaynaya
mililicada quruxdiyo inantaan ma jirtaay muuqaagu waxaana mililicada quruxdiyo inantaan ma jirtaay muuqaagu waxaana muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqoti ikraan maylahaysa ikraan maylahaysa muujadi kalgacalkana aan soo noqoti degan maylahaysa
heestaasi mililuco ay wadajir ugu luqeynayeen cabdifataax yare iyo ikraan caraale waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenna ee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada waxaa wadajir ku soo jeedinayey cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ibraahim xasan daandure farsamadii jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo